إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka alfurqaan taliyaha c i d da ee maamulka koonfur galbeed ayaa xalay lagu weeraray gurigiisa oo ku yaala magaalada beedhabo ee baay madaxweynaha dowladda federaalk ayaa ku eedeeyey itoobiya inay biyo ka soo furayso biyo xireenada dalkeeda ku yaala si ay fatahad ugu dhacdo soomaaliya xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa xasan sheekh ku eedeeyey waxqabad la-aan iyo mudukorarsi wilaayada jubbada dhexe ayaa wejiga labaad ee sekada xoolaha nool ka qaybisay degmada saakow askar iyo maleeshiyaad geysanaya dhac ka dhan ah gaadiidka iyo dadka ayaa dib ugu soo cusboonaaday deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe jufooyin ka tirsan beesha wacasleh ayaa toban neef oo geel ah u hadiyadeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidaha hore ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa kulan wada qaatay wilaayada islaamiga ah ee bakool iyo odayaasha dhaqanka ee beesha luwaay kaasoo ay go-aan wax ku ool ah laga soo saaray ku dhowaad kun neef oo seke ah ayaa laga qaybiyey deegaano hoostaga magaalada baraawe ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose doon ku qalibantay xeebaha u dhexeeya ingiriiska iyo faransiiska ayaa waxaa ku dhintay dad soomaali ay ka mid yihiin آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن وعدنا بشوق وحب لكم وعدنا بشوق وحب لكم وفاح بغيث شذا البيلسان حللتم فأهلا وسعدا بكم وزدنا جمالا كدر حسان ogeysiis ogeysiis ogeysiis warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxay ogeysiinaysaa dhegaystayaasheeda in dib u habeyn lagu sameeyey qaybta fariinta degdega ee telefoonka gacanta haddaba haddii aad danaynayso inaad hesho wararka degdega ah la soo xiriir telefon nambarka eber lix hal toddobo toban iyo siddeed eber eber eber eber
هو النور والأمن أنس المكان هو السعد والزاد خير البيان ونرقى به في الحياة معا ويوم المعاد سنرقى الجنان ويوم المعاد سنرقى الجنان
waa duhur axad ah taariikhdana ay tahay lixda bisha tobanaad labada kun afariyo labaatan kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan taliyaha c i d da ee maamulka koonfur galbeed ayaa xalay lagu weeraray gurigiisa oo ku yaala magaalada beedhabo ee baay mujaahidiinta xarakada al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxay qarax ku bartilmaameedsadeen hooyiga uu xaafadda bardaaley ee magaalada baydhabo uu ka degnaa taliyaha c i d da ee maamulka la baxay koonfur galbeed mas-uulkan lagu weeraray ayaa magaciisa lagu soo gaabiyey kuusow ilaa ayuu hadda tafaasiil dheeraad ahna lagama helin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxaasi madaxweynaha dowladda federaalk ayaa ku eedeeyey itoobiya inay biyo kasoo furayso biyo xireenada dalkeeda ku yaala si ay fatahad ugu dhacdo soomaaliya warkaasi cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya
xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalk ayaa dowladda itoobiya ku eedeeyey inay biyo kusoo furayso biyo xireenada dalkeeda ku yaala si ay biyo badan usoo raacaan webiga shabeelle iyo jubba oo asal ahaan kasoo burqada itoobiya taas oo keenaysa fatahaado ka dhaca gudaha soomaaliya wareysi uu xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ah soddonkii sebtembar siiyey majalada e communist ayuu kusoo bandhigay sawirada fatahaado ka dhacay soomaaliya arrinkaas uu u sababeeyey habdhaqanka itoobiya wuxuuna sheegay inay xilligay doonto biyo badan kusoo furto webiga dowladda itoobiya ayuu ku eedeeyey inay hub kusoo gurayso soomaaliya iyadoona hubaynaysa maleeshiyaad beeleedyo iyo sidoo kale siyaasiyiin iyo odayaal dhaqan oo mucaarad ku ah dowladdiisa ah isagoona sheegay inuu walaac ka qabo in hubkaasi ugu dambeyn uu gacanta u galo xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu intaas ku daray in dowladda itoobiya ay ku dhiiragelinayso siyaasiyiinta iyo odayaal qabiil inay ka hor yimaadaan ciidanka masar ee lagu wado in la keeno soomaaliya isagoo intaa ku daray in isaguna dowladdiisa ay samayn karto inay dib u soo nooleyso dhibaatooyinka haysata soomaalida itoobiya oo ula jeedo dadka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga xabashida kuwaasi uu hore xasan sheekh ugu tilmaamay inay yihiin dad ku nool dhul ay itoobiya leedahay xiisada u dhexeysa itoobiya iyo dowladda federaalk ayaa cirka isku sii shareeraysa dowladda itoobiya oo awood adeegsanaysa ayaana hadda ku sugan qaybo badan oo ka mid ah dalka iyadoona la wareegtay garoomadii diyaaradaha ee gobolka gado sidaba uu hore uga markhaati kacay xasan sheekh mar uu wareysi siinayay telefishinka al jaziira turkiga oo waday isku dayo uu ku dhexdhexaadinayo labada dhinac ayaa weli waxaa laga gaarin khilaafka labada dhinac waxaana weli socda isku dayo lagu dhexdhexaadinayo abey axmed iyo xasan sheekh maxamuuda xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa xasan sheekh ku eedeeyey wax qabad la'aan iyo mudukororsi tafaasiisha warkaasi waxaa soo gudbinaya zakariya cumar xildhibaankan oo lagu magacaabo yuusuf gamaadiid kana mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalka inuu gabay hawshii loo igmaday isla markaana uu hadda u xusuldoobayo sidii ugu sii fadhin lahaa kursiga villa soomaaliya isagoo tilmaamay in madaxweynaha uu ku marmarsiyoonayo qabashada doorasho cod iyo qof ah arrintaas oo uu ku tilmaamay xildhibaanka mid aan suuragal lahayn xilligan isla markaana khilaafka ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka uu yahay mid marba marka ka dambaysa weji hor leh yeelanaya doorasho qof iyo cod ah waxa weeyaan lagama shaqayn wakhtigii laga shaqayn lahana waa laga soo gudbay madaxweynaha ummadda soomaaliyeed ee hadda ku dhegan doorasho cod iyo afaan qabanaynaa lehna waxaan aaminsannahay runtii shaqadii looga baahna inuusan qaban doorasho waxaa asal u ah sideedaba in laysla ogol yahay hanaankeeda iyo cidda qabanaysaba ayadoo marka dowlad goboleedyada ilna ay maqan tahay ilna maanta ay bannaanka taagan yihiin waxyaabaha kaloo asaasiga u ahan aan laga shaqayn waa qabanayaa waxa loo leeyahay waa un muddo dheeraysi iyo aan sii joogo xildhibaankan oo hadalkiisa sii watay ayaa waxaa madaxweynaha dowladda federaalka ee haatan uu dib u xusuusiyey hadalladii laga diiwaangeliyey markii uu ka midka ahaa kooxdii mucaaradka ku aheed dowladdii federaalka ee isaga ka horraysay ee uu madaxda ka ahaa farmaajo isla markaana ay maanta iyagu taagan yihiin mowqifkii uu shalay aaminsanaa madaxweynaha madaxweynahan hore ayuu u yidhi madaxweynihii ka horreeyey saaxiibkii ahaa farmaajo wuxuuna kala dooransiinayaa labo doorasho maankiisa yarka uu ka helay oo asiga uu ku soo baxayo aan lagula tartamaynin in uu maxaan ku rahda lagu qasbo waa iska inuu iska joogo labadaba lama aqbali karo u yiri labadaba lama aqbali kara hadda leenahay lix iyo labaatanka insha allahu tacaala may shan iyo tobankeeda iyo teendhadii ay noo ballanaa qofkii nool eedeyntan oo xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka uu soo jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka ayaa waxa ay qayb ka noqonaysaa eedeymaha ay warbaahinta isku mariyaan madaxda dowladda federaalka arrintaas oo aqoon-yahanka iyo waxgaradka soomaaliyeed ay rumaysan yihiin inay salka ku hayso ujeeddooyin iyo dana gaar ah oo ay leeyihiin mas-uuliyiintan wilaayada jubbada dhexe ayaa wejiga labaad ee sekada xoolaha nool ka qaybisay degmada saakow warkaasi waxaa inoo haya cabdalla mukhtaar maktabka sakawaadka ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa markii labaad degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe waxa uu ka qaybiyey sakada xoolaha kuwaasoo loo qaybiyey dadka fuqarada iyo masaakiinta ah ee ku nool degmada saakow iyo tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada degmada xoolo isugu jira ari iyo geel ayaa waxaa la siiyey dadkii masaakiinta ahaa ee loogu talagalay in xoolahan la siiyo qaarkood ayaa waxaa la siiyey min soddon iyo shan neef oo ari ah halka kuwa kalena la siiyey shan neef oo geel ah kadib markii dadkan masaakiinta ah la siiyey xoolaha ayaan codbaahiyaha warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan la dhex qaadnay annagoo wax ka weydiinay dareenkooda iyagoona si isku mid ah u sheegay inay ku faraxsan yihiin xoolahan la siiyey dhanka kalena waxay u duceeyeen walaalihii siiyey xoolahan sakada ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horreyn magacaaga wacalayka asalaam waraxmatullahi wabarakatu macala cali aniga deegaankayga waxaa waaye tuulo la yidhahdo faadamihiiray oo qawowana hoos imaad hadda n halkeed ku sugan tahay marka degmada saakow haye marka maanta n maktabka sakaawaadka ee xarakada mujaahiid al-shabaab wuxuu qaybinaya zako adi bal kawar maxaa kugu soo aadoo lagu siiyey maasha allah maasha allah aniga soddon iyo shan neef ari ayaa lay siiyey marka insha allahu bifadlilah ilaah ayaa ku mahadsan uma markaas kadib mujaahidiintan ayaa ku mahadsan marka maanta soddon iyo shan neef ari ayaa lay siiyey aadaan u faraxsanahay bal ka waran marka xoolahan adi ma dhaqaalaysanaysaa mise waad iibinaysaa xoolahan waxaan rajaynayaa inaan dhaqaaleeyo oo anigana zake aan bixiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ha ka dhowaa warbaahinta islaamiga alfurqaan adoo ninka bilaabasa magaaga cabdiraxmaan musdaf aadan haye cabdiraxmaan geega meeluu may kudhihi meeluu may kudhihi ini islaamka ini dadkii oo masaakiinta in kaalmoyano oo xoolo siiyan yaa ka oragahay
aad mayl kasi markumaha kii eedol kasi oo hoole soddon iyo shan soddon iyo shan neef oo erin ama isgeel irin irin ee laka sii dareenka ku waranba maadaama een sodo ishan neef oo irin egeega laka sii ilaahay aan mahadiyaan mujaahidiinta baan ka mahadiyaan ilaahay islaamka nabad iyo wanaagtiyo guul ilaahay intiisa iyo islaamka ku mahadiyaan xoolo marka dhaqaale ku fadahayta mise ini aad gadato fadaas xoolagun dhaqaali ku fadee magana ma ku fadaw ilaahay iin dhago markan ku waran bahee zakadun zakadii may rajees zakadun zakadiistan hortaana bani aan zaka dhiibe ilaahay ku rajee
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horreyn magacaaga magacayga nuurow dhahir la yidhaahdaa nuurow xageed joogtaa degmada saakow haye markii hore xageed ka imaaday waxaan ka imaaday bagaday bagaday waan gartay halkan waxaa ka dhacay geel iyo ari in lagu qaybsaday adi marka maxaa kugu soo aadoo lagu siiyey aniga waxaa ugu soo aaday shan neef oo geel ah ka walaayadina ay ku mahadsan yihiin waan gartay marka intaasa ugu soo aaday shan neef oo geelaa kugu soo aaday xoolaha maxaa kuu qorshaysan marka inaad ku samaysa ma inaa iibsatida mise inaad dhaqaalaysid maya inaan dhaqdaan rabaa haddii ilaahay diido waa dhaqane haa waan gartay inaan dhaqdaan rabaa haye bal dareenkaa ka war marka faraxsanahay aadaa u faraxsan tahay aad oo aad u weyn walaayadaa ku mahadsan haye ilaahay ka sokow walaalihii ku siiyey marka maxaad ugu ducaynaysaa walaalihii isii inas ilaahay gacantooda tii koraysa ka dhigo gaalana as ilaahay hoos mariyoos jibiya intaas haye ayaan leeyahay
ilaahay xoolaha kuu barakee waxaa si dardar leh guud ahaan walaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab uga socda qaybinta sakada xoolaha kuwaasoo la siinayo dadka fuqarada iyo masaakiinta ah dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale degmada saakow looga qaybiyey sakada xoolaha taasoo ay ka faa'iidaysteen boqolaal qof oo isugu jirta fuqaro iyo masaakiin askar iyo maleeshiyaad geysanaya dhaca ka dhan ah gaadiidka iyo dad ayaa dib ugu soo cusboonaaday deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe sida warkaasi uu ku faahfaahinayo farxaan cali cabdulaahi muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa deegaano ka tirsan gobolada shabeellada dhexe kasoo cusboonaaday askar ka tirsan dowladda federaalk iyo maleeshiyaad hubaysan oo dhac u geysanaya gaadiidka iyo dadka isticmaala waddooyinka dhaca ugu daran ayaa waxa uu ka socdaa inta u dhexaysa degmooyinka mahadaay jowhar iyo inta u dhexaysa mahadaay iyo ceelbaraf mid ka mid ah dadka ku sugan gobolka shabeellada dhexe ayaa ka waramaya dhibaatada ka jirta deegaanadaas waxaa kasoo cusboonaaday maleeshiyaad burcad ah maalmahan dambe waxay bilaabeen dhac ma garan yani ceelbaraf iyo caadey iyo aagaas iyo cadde iyo mirtaq weye maaragt isku socodka gaadiidka dadweynaha waxawaaye maalmahan yani isbaarooyin xaddaaf ahaa lasoo dhigtay waddooyinka ma garat marka niyadu dhibaato xoog lahaa ka socoto oo yani maleeshiyaadka ay geysanayaan oo gaadiidka macnaha wadagal loo sameynaayo dhac baahsan loo geysanaayo masbar control oo la ogyahay yani in gaadiidka baad laga qaado mararka qaar la rasaaseeyo dhac la geysto kufs la geysto يعني وحيالها وحكنا خذ مالنا عند بس عادي ما قرأت والله ما هضايع البرس انتو دحيسو يعني ما هضايع جوهر انتو دحيسو كلا يعني وحوايو نمن اسوجنيه نا قياسا كراء معناها لو ملينا ويعني نحدها موتوين فيكم كسعودو اه ودوين كسوق قلو يعني جاديد كاس من بعدها سنو بيس ما قرأت goobaha ay maamulaan ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalk ayaa waxaa joogto ka ah isbaarooyinka kufsiga dilalka iyo boobka loo geysanayo shacabka ku nool halkaasi iyadoo dhanka kale gobolada iyo degmooyinka ay maamusho xarakada shabaabulmujaahidiin dadka ku nool ay ku maraan amni iyo xasilooni jufooyin ka tirsan beesha waacaysle ayaa toban neef oo geel ah u hadiyeedeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidda hore ee wilaayada islaamiga ee galgaduud warbixinta warkaasi cali aadan ayaa faahfaahinaya afar jufo oo ka mid ah beelaha wacaysle ayaa toban neef oo geel ah ku wareejiyey wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kuwaas oo ugu talagalay inay ku garab istaagaan mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha hore ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonada jufooyinka beesha wacaysle oo wareejiyey xoolaha waxayna sheegeen inay u hadiideeyeen ciidamada jiidda hore madasha lagu wareejinayay xoolaha waxaa ka hadlay suldaanka guud ee beesha wacisleh suldaan daa-uud xasan aadan oo waaliga galguduud ku wareejiyey toban neef oo geel ah dadka meeshaan iskugu yimaaday oo ka mid tahay afarta beelood oo hadda meeshaan fadhida heer wacaysle ah iyo wilaayada islaamiga ee gobolka afarta beelood sidii ayaantaanba ay u socotaba kulamadii beelaha lala galayay ay u socotay bay iyaduna ku socotaa maantay meeshaan iskugu yimaadeen iyakoo bixinaya geel toban neef ah ay ku taageerayaan kitaabka ilaahay maantan hadda beesha wacaysle inay geel bixiyaan maanta kow uma ahan labo jeer ka hor laba beelood aad bixisay oo beesha caligaaf iyo beesha macalin laawe oo ay bixiyeen iyakuna geelaas suugada ah ee lagu taageerayo dadka furmaha jooga dhallinyarada joogta ee u taagan ilaahay kitaabkiisa inay difaacaan ay ku taageereen oo ku nool dhexdooda ku nool beesha dhexdeeda degan haddaana ma ahan markii ugu dambaysa ma ahan oo beeluhu wacaysle way ballaaran tahay wayna dhiman tahay waana la keeni doonaa geela hadda la bixiyey oo hadda beesha wacaysle gacanteeda ay ku wareejiyeen mujaahidiinta joogta iyo wilaayada gobolka ay ku wareejinayeen soddon iyo saddex neef aa la wareejiyey welina waa socotaahoo beelihii waa dhiman yihiin haddaana maantay beelaha hadda meeshaan fadhiya afarta beelooda waxay igu wareejiyeen toban neef oo geela ay igu wareejiyeen aniguna waxaan ku wareejiyey waaliga gobolka galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid oo hadda goobjoog ka ah shirkan iyo meeshan la fadhiyo marka jasaakum allahu khayran baan leenahay ilaahay dadka maalkiisa ilahay hou barakeeyo dadkana waxaan u sheegaynaa marka inay sii labalaabaan waxaan ilaahay waxaa la dhiganaya agtiisaa la dhiganaya waxaan la bixinayo qiyaamo naga horeysa waxaan leenahay marka ilaahay hanaga aqbalo sadaqada aan bixinay waxaan u sheegayaa beeshu inaysan xowha aysan ka caajisinoo sii labanlaabaan xowha dagaalkooda iyo ay sii labanlaabaan iyo garbistaagka kitaabka ilaahay alwaali waan kugu wareejinayaa tobanka halaad tobanka neef oo geel ah ay la baxeen beelahan afarta ah oo hadda meesha goobta fadhiya marka igala wareeg gaarsii meeshii loogu talagalayoo ay u soo niyoodeen wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu ugu dambeyn waxaa xoolaha la wareegay waaliga walaayada islaamiga ah ee galguduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid oo ballan qaaday inuu ku wareejin doono ragga furmaha hore ku sugan bismillahi raxmaan raxiim jazaaka allahu khayran suldaan insha allahu tacaala geelaas oo sadaqada oo ay bixiyeen jufooyinka hadda la tilmaamay oo la sheegay runtii munaasabada maanta ee waa kaa la wareegay haddii alla yidhaahdona meeshii looga talagalay oo maaragtay jihaad fii sabiilillaahi waddadii alle ee kitaabka ilaahay in lagu difaaco meeshaana gaarsiinaynaa haddii alla yidhaahdo subxaana wa tacaala alla ayaa ugu mahad celinayna subxaana wa tacaala bacdallaahi akhyaarta iyo waxgaradka beesha abgaal jazaahum allahu khayran maanta halkan ay ku soo kulmeen ayadoo runtii talada iyo tusaaladaba ay soo socotay laakiin maantana hadda gaar ahaan munaasabo ku saabsan jihaadkii maaragtay taageeradiisa garab istaagiisa qadii ku saabsan oo hoolo bixin ah oo maanta loo taagan yahay jazaahum allahu khayraana leenahay ahamiyada ay leedahay mowduucan diinta ilaahay in la difaaco waxay dhibaayo fasaad iyo qalalaaso ku wado in la hor istaagona waa arran runtii aad iyo aad u qiimo badan waa arrinta ilaahay jecel yahay subxaana wa tacaala arrintaasa ilaahay rusul u soo diray arrintaasa ilaahay rusushaasi dad garab istaago oo ka taageero arrintaasi ilaahay ku magacaabay ansaar ilaahay diintiisii u taagan fadlo badan iyo qiimo badana loo sheegay sidaasina xaqa sidiisaba haddii helin ehel oo garab taagan oo xisbi ilaahay ah haddii la helin xagga ma socon karo ilaahay sabab wuxuu uga dhigay addoomihiisa ilaahay rumayday ayuu sabab uga dhigay walidaalika alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walowlaa dafcullaahi annaasa bacdahum bibacdin la fasadat il ardu hadday jiri lahayn dad hoolahaas u taagan hadday jiri lahayn adduunkaba waa fasaadi lahaa ninka saa'ilka ah horarka ah diinta horarka ah amniga iyo nabadda iyo wadajirka muslimiinta iyo qiimahooda duulaanka ku ah wax ku waajibsan ma jiro in laga hortago ninkaasi ee iimaanka kadib haddii islaamnimo la helo ee towxiidba la helo wax loo istaago waxa ugu waajibsan waxa waaye gaalada in layska dhiciyo nimanka ridoowey diintooda ka ridoowey in layska dhiciyo waa arrinta maanta meeshan loo fadhiyo oo horeyn u soo socotay oo qabaa'ilka muslimiinta iyo nuqabada iyo salaadiinta iyo dhaqanka ay u taagan yihiin culummada ay u taagan yihiin dhallinyarada maanta furmaha ku jiro codowga hortaagan shafka u dhigaayo waxay maaragtay ay u taagan yihiin waana taas oo maanta aan isku kaalmaysanayno qadiyadaasi ahmadidaas billaaran ay leedahay islaamka u leedahay jazaakum allahu khayran ama sadaqada iyo hoolaha aad keenteen maanta horteena taagan waa geel aad bixiseen geelana hoolaha aan leenahay soomaaliya hadda nahay waxa waaye hoolaha uga qaalisan oo maaragtay ayaad keenteen cid oo idin dirtay ma jirto idinkaa maaragtay u arkay inaad uga qayb qaadataan jihaadka horeyna waa u bixinaysaan maalin weliba la bixinayay waxaan joognay maalmaha dhow reer aligaaf ayaan joognay geel bixinayaan oo ciidan soo bandhigayaan waxaan maaragtay joognay reer maclandhiblaawe oo geel bixinayaan marka maantana jufooyinka kala ah reer sahal iyo reer dhagweyne iyo reer faqay iyo reer cabdiraxmaan ayaan joogna maantana jazaakum allahu khayran ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala jihaad fii sabiilillaahi hoolaha in lagu jihaadayo waa arrin macluuma qur-aanka tilmaamay sunnadii nabi sala alla alay salam ay ku qoran tahay oo aada ogtihiin in allah ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala marka ilaahay sadaqadaasa idinka aqbalo annagana waa idinkala wareegnay gaar ahaan suldaanka hoolahaasna waxa waaye ilaahay agtiisay ku weyn yihiin ilaahay baana ajarkooda iyo thawaabkooda ilaahay bixin karo jazaakum allahu khayran kelimada igu dambeysa marka aan dardaarmaayo waxa waaye waxaad ogaataan halganka waxaad ogaataan siraacaga aan ku jirno inuu u baahan yahay sabar iyo dulqaad badan loo baahan yahay cadowgana maanta waa ujeedaan in ilaahay duleeyey in ilaahay jibiyey waa ujeedaan marka waxaa la rabaa isbiruu wasaabiruu waraabidu yaa ayu aladiina aamanu isbiruu wasaabiruu waraabidu in maaragtay sabarka iyo dulqaadka iyo halganka in la labalaabo maanta waxa u baahan deegaamada cadowga ku sugan yahay oo soomaaliya waa dad muslimiin ah walaalo ah maaragtay nala ah cadowgaa sidaas uga habsaday cid kalena ay sugayaan ma jirto deegaamada aan degannahay cadowga haddii aan ku horeyno ilaahay ku horeeyo waxa waaye ummadda kale ay haystaan waxaa la rabaa marka ilaa muslimiinta maanta soomaaliya iyo inta kale la xiriirto ay ka ahaadaan ama ay ku noqdaan gacan hal ah oo shareecada ilaahayna marjic kitaabka ilaahay marjic u yahay oo maaragtay khayraadkooda iyo danahooda adduun ay leeyihiin ay hogaaminayaan wiilashooda ama culmadooda ay hogaaminayaan in lagu noolaadaa la rabaa shareecada ilaahay wax dhaxadana la istaagayo ee laga qancayo ma jirto shicaarkeena ima nasru wa ima shahaada ima nasru wa ima shahaada qofka ilaahay shahaadasiiyo ilaahay waa karaameeyey ilaahay geerida ugu fiican oo adduunkan looga guuro looga tago ayuu ilaahay siiyey ninka noolna cizi sharaf inuu ku noolaado naxnu qowmun acazana allahu bilislaam qoom waxaan nahay ilaahay ku sharfay diintan diintaana sharafteena iyo ciisadeena karaamadeena ku jirtaa marka aan xoojino insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran hoolihii maaragtay aad u taagnaydeen ee maaragtay aagagii iyo codowgii aad ku aadnaydeen sidii aan isku ogeynaa insha allahu tacaala isku ognahay wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum beesha wacisleh ayaa ka mid ah beelaha garab taagan ciidamada walaayada islaamiga ah ee galguduud waxaa kulan wada qaatay wilaayada islaamiga ee bakool iyo odayaasha dhaqanka ee beesha luwaay kaasoo go-aano wax ku ool ah laga soo saaray mar kale iyo zakariya cumar kulankan oo ay barbar socotay dowro laba maalin ah oo ay qaateen odayaasha iyo waxgaradka beesha luwaay sidoo kalena looga arrinsaday arrimo ay ka mid yihiin horumarinta deegaanada ay degto beesha dardargelinta waxbarashada iyo ka qaybqaadashada halganka lagula jiro shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa waxaa gabagabada kulankan goobjoog ahaa waxgarad nabadoonno iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee bakool ugu horeyn waxaa ka mid ahaa dadka ka hadlay madasha uu ka dhacayay kulankan suldaan cabdiwaaxid suldaanka guud ee beesha luway isagoona kula dardaarmay beesha uu hoggaanka u yahay inay ka qayb qaadato halganka lagula jiro shisheeyaha duulaanka ku soo qaaday dalka islamarkaana baaq muhiim ah u jeediyey dadka ku abtirsada beesha ee la safan shisheeyaha iyo dowladda federaalka baabiilkatina khaasatan aan afjii ka hadalahayo ma in sheegay in walayo qabaan maala islaamka ka taageeraan in lafaajo ka taageeraan naftiyo biyaan in gaalada lagu horseedo may kala baagantaan kujeediya nimankii murtadiinta ah oo beelanha ku jeedo meel kasta yo rogaan in yow ku tawbasheenaan diin gaala ma anfacaasu dastuur gaala ma anfacayaan aboojona muslung ahaay awsho iyaadona muslungu in arintiyada kutowbasheenaan sidan ka dhaqsi badan sidoo kale waxaa isna ka mid ahaa dadka ka hadlay kulankan malaaqa cabdulaahi dheere oo ah malaaqa beesha qaybteeda degta wilaayada islaamiga ah ee bakool
qodobada kale may waahaan la falangeeya may kumad haytay gaalada hagardaamada iyo wed intii laku fogaada may kale walaalaha nisjeedi kumad hayay tarbiyada awlaada tarbiyatul islaam intii laka tarbiyay jazaakum allahu khayran yeena qaadani masaakinta intii la kaalmay hortaba ha kaalmay jarni yeena qaadani jihaadka insha allahu waa laka dhawaagay hayaal jihaad la arin insha allahu garab surugni yeena qaadani intaas kadib waxaa iyagana hadlay qaar ka mid ah culummada iyo ganacsatada beesha luway oo ka soo qayb galay kulankaana looga arrinsanayay horumarinta deegaanada ay degto beesha haddii geeg ulmaado ana khaasaan muslim ana laakin ulmaado reer luwaay ana oo mujaahidiin diyaarsinga yaba doontan insha allahu hataba jabsantiin may wahamaysinka nasteehaane osinka waadiyaan in amaaradeeda iyo gaaladeeda meeli roogdo yabgaduteyeeda meeli kahaaras ha ku tabtaan marka lama biri oo duure oo casharada wadareeran iyo ma aragtay antilamada iyo beryaalkan nin socdan giika marka ha gebagabaawe dhowr walhaad yan haniinjeedi waan hat iska ran iska ogolaani dhowrka walhaad may baa kumadaa tumi dhowr qodob iyo waalig haniinjeedi qodobka koowaad may haya dardergelinta dacwada iska ilaalinta xagardaamada cadowga badbaadinta dhirta badbaadinta hantada muslimiinta faydhoorka ama saniteeshinka gabagabadii waxaa kulankaana soo xiray waaliga gobolka bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan isagoona dardaaranno muhiim ah u jeediyey beesha waxyaabaha kale oo isku wacyigeliyaan mayba kumid ah geelka ilaahay mayna siiyay wadan barwaaqe iyo ilaahayna siiyay hoolahoo ka dhagamaayaan daaqa ka fayleeyey taabowka ka fayleeyey beeroo tacbishadii oo ka fayleeyin in marka may wax xooga la saaro tacabka beeraha iyo wax soo saarka dalka way kale kumid ah insha allahu tacaala walaalayaal sii ta'kiidiyaana waxyaabaha markana isdardaarmowna kumid aha jihaadka geeka socda oo bariga afrika ku socda hadde waa jihaadka beelamay baan haytay lafdhabar aan haytay waana ngata insha allahu tacaala in lalama laabo arrintaas taasa insha allahu tacaala mu'askaraadki iyo meelaha marka ciidaadki iyo diyaargarowgaas wilaayadana marka mayba guud ahaan barnaamijkaas baa ugade waan way ka dhawaaqay insha allahu tacaala in mu'askaraadkii la diyaargarow lasdiiwaangeliyo ummato la wacyigeliyo kulankan ay wilaayada islaamiga ah ee bakool la yeelatay beesha luwaay islamarkaana looga arrinsanayay horumarinta deegaanada ay degto beesha ayaa waxa uu imanayaa iyadoo dhowaan wilaayada islaamiga ah ee bakool ay kulamo la qaadatay beesha hadame oo ka mid ah beelaha dega wilaayada ku dhowaad kun neef oo seke ah ayaa laga qaybiyey deegaano hoostaga degmada baraawe ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose warkaasi waxaa ka waramaya cabdifataax faarax diiriye
mar kale ayuu maktabka sakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose waxa uu shalay saka qaybin ka sameeyey deegaano hoos yimaada degmada baraab ee gobolkaasi saka qaybinta tan ayaa tii hore kaga duwan in dadka la siinayay ay kutigood ahaayeen reer miyi xoolo dhaqato ah oo xoolihii ay lahaayeen ka baaba'een xoolaha loo qaybinayey masaakiintan iyo fuqaradan ayaana isugu jiray lo iyo ari xoolaha la qaybinayey ayaana tiradoodu waxay ahayd siddeed boqol oo neef oo isugu jira lo iyo ari waana tiro ku dhow kun xoolo ah halka tirada dadka sekada la siiyey ee ka faa'iidaystay ay ahayd soddon qoys alaa qofna kuwa ariga la siiyey ooy tiradoodu ahayd labaatan qoys uu mid walba la siiyey soddon iyo shan neef halka kuwa lo'da la siiyey iyaguna tiradoodu ahayd toban qoys uu xerada mid walba ka dareersaday toban neef halka lagu qaybinayay xoolaha sakada ayaana ahayd tuulada nasrudiin oo ay ka dhaceyday fulinta tiir ka mid a tiirarka islaamka ee sakada dadka sakada la siiyey ayaana saan sheegnayba ahaa reer miyi kuwaasoo inoo sheegay in iyaguna sanadka soo socda ay sakada ka bixin doonaan intaa kadib waxay noo suura gashay inaan waxun ka weydino dadkii ka faa'iidaystay xoolaha sakada iyo shucuurkooda waa kuwan qaar ka mid a dadka oon cudbaahyaha la dhex marnay iyagoo markaasi la siiyey xoolaha sakada ah ee uu bixinayey maktabka sakawaadka ee maamulka islaamiga ee gobolka shabeellaha hoose waxaan joogaa nasrudiin waa gartay maanta nasrudiin waxaa ka dhacay nasrudiin waxaa ka dhacay maanta sekaana nooga qaybay waxaana nooga qaybay soddon iyo shan neef oo eri ah aanana siiy alxamdulilah maxad ballaaw ballaaw ma dhammaad aan lahayn ilaahay baa iska leh ka soko suma harakada islaamka aana siisida waa gartay saa sheegtayba soddon iyo shan neef oo eri ah ayaa lagu siiyey soddon iyo shantaasoo ariga ah maxaa lagu siiyana waxaa liisiiya inaan dhaqaalaysta oo aan dhaqaalaysto oo ka nacafaada oo dhaqaalaysta oo sekadan sekadeed haddii alla idmo oo seke liiga qaada oo sekadan sekadeeda aad sekadan sekadeeda inaa seke liiga qaada waa gartay ma islahayd maantay inaad soddon iyo shan neef oo ari aad heleyd ma islahayn anoo jooga allisoo wacay imaa waa leedha haddaan imaadan soddon shan neef oo eriya liisiiya waa gartay alxamdulilah maxad ilaahay iska leh marka shucuurkaaga ka waran maadaama soddon iyo shan neef oo ari a maanta lagu siiyey shucuurtay aadaa u faraxsan yahay alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah islaamka kor allah ka dhiga diinta qowo allah iyo yeele gaalada allah jibiya
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ee kusoo dhowow idaacadda islaamiga ee alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya iyo halka aad joogto
bismillaah magacayga waxaa layidhaha maxamed ismaail yare iido waa layidhaah waxaan deganahay waxaan ka tirsanahay reer nasrudiin waa gartay reer nasrudiin ayaa tahay maanta waxaa lii siiyey ari soddon iyo shan neef ari ah oo soddon iyo shan neef oo ari aa lii siiyey aa inaan dhaqdo aan dhaqaalaysto oo aan ku noolaado algu siiyey waa gartay soddon saa sheegtayba soddon iyo shan neef oo ariga ayaa lagu siiyey soddon iyo shan taasoo neef oo ariga ah sideed yeeli doontaa maadaama soddon iyo shan neef oo ariga lagu siiyey soddon iyo shanta waa dhaqaalaysanaa haddii ala yidhaahdo inay i bataan oo aan ku noolaado oo waana alxamdulilah anna aan dhaqaalaysto inaa bataana aan rabaa haddii ala yidhaahdo ma islaheed markaa in maantay soddon iyo shan neef oo ari ah lagu sii doono maya maya ilaahay fadligiis iyo walaayada islaamka harakada harakada fadligeed ayaan ku helnay waa gartay marka fadliga harakada iyo iyo walaayada islaamka madaxeedaan ku helnay alxamdulilah ilaahay maad iska leh marka cadowga allah jibiyo waa ducaynay daco alxamdulilaahi intaa daco mujaahidiinta guul allah siiyo mujaahidiinta garkooda allah galo gaaladan allah jibiyo marka shucuurkaaga ka waran maadaama soddon iyo shan maasha maasha allah shucuurtayda lama dareemi karo soddon iyo shan neef kaali ma kaali qaado canaanayso ninkii ku yidhi shucuurtay ninkaas faraxdiisa lamama dareemi karo alxamdulilah alxamdulilah maasha allah waa maxsanta
asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu ee kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabay halkaa joogta xasan ibraahim ismaan xagee joogtaa nasrudiin deegaanka nasrudiin nasrudiin ayaa joogtahay maxaa ka dhacay maanta maanta waxaa ka dhacay heeleel geebaskadi oo wilaayada islaamka al-shabaab geebaskati qayminaha marka lo iyo xoolaha la qayminaya xay lo iyo ari lo iyo arinoo la geebaskadi
qeybaskaas ee masaakiinta oo dadka reer baadiyaha duur ku jira oo hoolaha ku yar ayaa la siinayay zakaawaad eh
nasrudiin maanta alxamdulilah alxamdulilah lankii saaka subaxi ciir ahaaya maanta sagaal saa annakoo joogno taajir waaya alxamdulilah ilaahay baa maxad iskale maxaa lagu siiyey marka adigu toban neefoo looxaan lee siiyey toban neefoo loo lagu siiyey maxaa laguu siiyey isleeda alxamdulilah gargaar iyo gacanqabadaan lee siiyey alxamdulilahyma islehed maanta maku fakeray inaa xoolo inta ka dareerso maya maya marka ilaahay ay qadaray walaaya islaamka gacanteeda kor allaha ka dhiga marka shucuurka ay farxaddaada ka alxamdulilah wax la koobi kara maahan wax la koobi kara maahan
maalin ka hor ayay ahayd markii maktabka sakawaadka ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose uu saka qaybin ka sameeyey isla gobolkan kuwaasoo ay ka faa'iidaysteen boqolaal ruux oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro sekada ayaana tiirka saddexaad ee islaamka warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan doon ku qalibantay xeebaha u dhexeeya ingiriiska iyo faransiiska ayaa waxaa ku dhintay dad soomaali ay ka mid yihiin wararka ka imaanaya dalka faransiiska ayaa ku waramaya in doon siday dad tahriibayaal ah oo ku safrayay gacanka ingiriiska ee u dhexeeya faransiiska iyo ingiriiska ay cilidowday dadkii saarnaana ay intooda badan badda ku daateen doonta ayaa iyadoo socdaalkeeda ku jirta waxaa lasoo diristay cilad xagga matoorka ah ciidamada faransiiska ayaa sheegay in ay soo badbaadiyeen shan iyo toban ruux oo ka mid ah ugu yaraan sagaashan ruux oo saarnaa doonta dadka la xaqiijiyey inay ku dhinteen waxaa ku jira cunug da-yar oo soomaali ah kaasoo da-diisa lagu sheegay laba sano jir waxaana wiilka yar uu ku dhashay dalka jarmalka sida ay sheegeen laamaha ammaanka ee faransiiska waxaana si xoog ah loogu soo qaatay ehelkiisa wasiirka arrimaha gudaha dalka faransiiska ayaa sheegay in waayadii u dambeeyey ay soo badanayeen kiisaska la xiriira doomaha badda ku qalibma tanina ay u badan tahay in si adag loogu hortago dadka ka shaqeeya safarada tahriibka ee sharci darrada ahna ay tahay in gacan adag lagu qabto isla maalintii ay doontan ku celidowday gudaha badda waxaa jiray doon kale oo siday ugu yaraan toddobaatan ruux taasoo iyadana ku qalibantay inta la xaqiijiyeyna waxaa ku dhintay saddex ruux sida ay sheegtay dowladda faransiiska sanadkan labada kun afar iyo labaatanka ugu yaraan kontoni kow ruux oo tahriibayaal ah oo doonayay inay gaaraan dalka ingiriiska ayaa ku dhintay kanaal biyuud isku xira faransiiska iyo britain tani ayaana muujinaysa halisyada ee dadka tahriibayaasha ah oo ay soomaalidu ka mid tahay u bariirayaan guud ahaan warkii alfurqaana waa nageynta